Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo mas-uuliyiin kale oo uu horkacayo ayaa maanta gaaray degmada Raagacelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaas kusoo dhoweeyey maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Raagacelle isagoona kormeeray qaybaha kala duwan ee goobaha markaasi loogu adeego bulshada sidoo kalena dhagax dhigay mashaariic laga hirgelin doono degmada Raagacelle madaxweynaha ayaa markaasi u mahadceliyey bulshada degmada Raagacelle sida markaasi diiran ay usoo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa waxa uuna sheegay in dhowaan la hirgelin doono dhammaan mashaariicda uu maanta dhagax dhigay ka mahad celinaynaa soo dhoweyntiinii diiraneed ee saaka ilaa saacan aad u taagan tihiin waxaan leeahay waa mahadsan tihiin waxayna mara ka tahay bulshoweynta ku nool degmada raagaceelle inay yihiin bulsho degmadan go'aansatay horumarkeeda bulsho rabto dowladnimo bulsho rabto midnimo inaad tihiin ay mara ka tahay waad ku mahadsantihiin soo dhoweyntii aan loo kala helin ee qalbiga furan iyo wanaagga badan oo ku dhehnahay waa ka mahad celinaynaa annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta hirshabeelle waxaan aad ugu faraxsan nahay degmada raagaceelle maanta meeshay joogto maanta inaan bulshadii oon kala helin yariy weyn ay u soo bannaanbaxday horumar iyo dowladnimo iyo midnimo xaqiiqda wax lagu farxa waaye ilaan uga mahad celinaya idinkana waad mahadsantihiin waxaan qiraynaa inaad tihiin ummad dowladnimo u bisil ummad rabto horumar magaaladan markaan soo dhex qaadno waddooyinkooda cariiri ay ahaa jireen haddii dowladnimo laga shaqayahayana wax ku dhibana waad arkaysaa wax badanoo wanaagsanna waad arkeen wax ku dhiba haddaan loo adkaysanna ma la gaaraayo wanaagga waan oga haddadaa guryahoodii iyo dukaamankoodii la jijibiyey si waddooyin waaweyn looga bixiyo runtii waxay markhaati ka tahay ummadda ku nool degmada raagaceelle inay dowladnimo iyo horumar rabaan waxaan hubaa inaad horumar dhaba gaarteen waxa idiin dhimanna waa dhowdahay guushii xaqiiqda haddii laga hadlo waad ogtihiin degmada da'deeda intay la eg tahay iyo meeshay maanta joogto maxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan u joogno degmada raagaceelle mashaariic dhagax dhigaayo ilaahay ayaa mahaddaas iska leh iyo dadka iyo deegaankiioo nabad ku maaragtaya ku wada jiro bulshada qaybahooda kala duwan oo nabad ku nool iyo deegaankiioo si xorriyada loogu nool yahay ilahay ayaa mahaddaas iska leh mashaariicdan maanta dhagax dhigaayo waa isgoolkii waxa la dhagax dhigaayo waxaa ka mid ah maamulka degmada xafiismanka oo ku shaqay lahay waxaa ka mid ah ceelbiyood oon ognahay inay baahi badan u qabeen bulshada ku nool degmada raagaceelle runtii ilaahay mahaddiis waayey mashaariic kaloo badanna insha allah jidka ay ku soo jirtaa ummadda ku nool raagacelle waxaan leehay waa mahadsantihiin dadaalkiinna iyo sidaad ugu dadaasheen horumarka iyo midnimada iyo amniga aad uga shaqayseen insha allah mashaariic kaloo badanna waa isoo daba socotaa ballantayna waa ummadoo ku nool nabadgelyo iyo midnimo iyo walaal isjecel ku nool